Beeralayda ku nool deegaanka Buurfule ee hoostaga degmada Mahdahi ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dib u bilaabay tabcashada beerahooda kadib markii uu deegaankaasi roobab xooggan oo ay ku tiirsadaan dadka iyo duunyadaba ka da'ay. Waxay beeralayda ay sheegeen in sanadkan la soo saari doono wax badan oo ay rajo ka qabaan. Suuqyadan ay keeni doonaan dalagyo badan oo kala duwan sida galleyda, sisinta, masagada, khudaarta iyo sidoo kale digirta isla markaana ay ka faa'iidaysan doonaan roobka gu'ga oo si weyn uga da'ay deegaanka Buurfule.
Basalka oo maanta eh dalaga oo hadda tacab weyn oo badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacab waayaay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardaraa iska hayso cagafleyda eh, deeminkii hore lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta eh, tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaa aafuleel qabsi dalagiia xoogaa aad aa la waayey boqolkiiba tobanaa waa xeshi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah balka labadii ruux oo heshaa xoogaa lacag ku heshay cagtii ayaa hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagafti leh oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganahay waxaan tacboodahay tacabtaan uu saaran yahay galeey misgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkaani wuxuu bilowday bishii hadda aan kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shali kanoo doy kanoo doy aad aan ugu faraxni lunkii la oo la tabci doona iyo kanba tacban wax dhan waa aad ugu fiican waa ugu fiican yahay waxay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey ama hadda ku fali doono dabari'i doono ama farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya sac afar boqol oo ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun Eh, salbuqadii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun haddii khatar timaado qofkii oo beeraley ahayni waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto hay-adihii caalamiga ahay oo kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareeneynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay cadoo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan leenahay loorarkii oo meeshii cawada wal go-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeralayda ay qabaan haddii webiga dib usoo joogsado dhulbeereedka hadda ee sidii hadda ku sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumida hayso beertooda wax la aadaani la-iyo waa siyaala waana qoyaan wax aada faa'iidaystaan mala cagafti lacagteediyaa lagu leeyahay ninka cagaftina macnaha dib ma oo noqon karaan waxaa kaloo noo dheeri eh, dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay eh, tuulooyinkii eji iyo dilaawe anoola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay qolooyin waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaa nidhi tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baajiraan waxanu garab istaagana ilaahay hadda ma hayno guga waxaan aad hamiga bulshada ama hadda waxa la abuuray waxaa u badan laba abuuraa u badan waa galeyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasaa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqolkiiba boqol galey iyo masago wa